arrinta batroolka sesmic yaa la sameeyey daataa la aruuriyey dowladdii tan ka horreysay yaa abuur yaa yaa daatadaas maxaan ku raahdaa kambani ku siisay kambanigii daatadii wuu hayaa daatada maxaa lagu samaynayaa marka ilaan dalkii waxaa la yidhi potential waxaa jiri kara oo suurtagal ah inuu dalka leeyahay shiidaal daatadiina waa la hayaa daatadii marka maiska haynaynaa marka daatadii ma haynayno daatada waa inaan soo bandhigno oo la sahmiyo waxaa daatadu sheegayso inay sax tahay iyo in kale dadka qaylinaya marka qaar waa siyaasiyiinta xanaaqsan wax kale ma aha wax kale ma aha waxay rabaan dib u dhac inuu dalka ku yimaado sidii labadii kun laga bilaabo ilaa hadda ay uga shaqaynayeen dalka inuu dibudhac dibudhac ugu yimaado daatada in la soo bandhigo oo dadka interestiga ku ah ama xiiseenaya inay arkaan daatadii oo ay qaataan daatadii ay baaraan haddaba waxaan idiin sheegayaa hadda haddaan la bilaabin waxa weeye in productionkaas wax soo saarkaas uu dib u dhaco yaa xaqiiqo noqonaysa haddase haddaan bilowno haddii la manaafacsado oo sida ay tahay lagu socdo toban sano yaa batrool soo bixi karaa hadduu dalkan batrool leeyahay marka labaatan sano ma sugi karnaa marka macnaha waxaa weeye laba nin oo siyaasi ayaa qayliyey oo dadkii qashimeeyey oo been u sheegay haddaan sugno labaatan sano ma sugi karnaa marka haddii aan dhegaysanno ninkaas weligiis ka qaylinayay haddaan sugno labaatan sano ma sugi karno ummaddeenna baahi iyay u dhinteen annagana khayraad yaan dul fadhinaa mana yeelino annagu mas-uul ka ah inaan fiirsanno wixii aan haysanno ummaddeenna in ay ka gaajoodaan qof mas-uul ahna ma samayn karo sidaas wax kale ma aha waa bandhig carweed weeye qofka wuxuu haysto waagii hore waxaa jiri jiray carwooyin yaa jiri jiray bandhig carweed waxaa la soo saari jiray dowladda wax soo saarkeeda iyo khayraadka dalka yaa la soo saari jiray oo lagu faani jiray caalamku waa imaanayaan waxay kaa qaadan karaan waa kaa qaadanayaan waxay ku karaan waa ku kordhinayaan dadka shacabkana waxay ogaanayaan waxa dowladda iyo iyo iyo iyo dadku u haysto waxa weeye waa bandhig carweed oo shiir haddii wax kale aan haynana waa soo bandhigaynaa waa ku faanaynaa midda kaleoo muhiimkaa waxay tahay soomaaliya waxaa lagu sheegaa wax negative ah wax aad u xun dadkan waa dad baahan dadkan waa dad isdila dadkan waa dad dhiigga mahaaragti iyo nafta aan qiimeen dadkan waa dad burcadbadeed leh dadkan waa dad maxaan ku raha dowlad nidaamsan oo sharci leh oo aan lahayn dowlad ma aha dowlad nidaamsan oo corrupt ah weeye intaasoo negative aa la sheegaa war maxaa noo diiday walaalayaalow inaan sheegno waxa keliya aan haysanno oo wanaag inaan ku faanno oo adduunka tusa war dalkaan si aad moodaan ma ahay dalkaan khayraadu leeyahay ha loo dhowaado marka annaguma waxaan ka shaqaynaynaa adduun adduunka inuu noo soo dhawaadaan rabnaa shacabkeena dibadaha jira inuu noo soo dhawaadaan baan rabnaa annaga inaan isu dhowaanaan rabnaa haddee waa inaan tusno waxa aan hayno dalkeen uu leeyahay taasi waa arrin runtii muhiimah oo loo baahan yahay in qof walba uu ku baraarugsanaado haddii wax kale shaksi ah laga yaabo in laga fiiriyo waxaan idin caddeynayaa dowladdan anugu madaxweynahan ka ahay dowlad ganacsi ma aha dowlad ganacsi ma aha waa kala saarnaa waxaa la yidhaahda ganacsi iyo public service shaqo qaran iyo ganacsi lisma dhexgelin karo anugu kama shaqayn karo ganacsi maxaa yeelay ummaddan iyo ammaanadooda ii dhiibtay astaan qaran iyo iga dhigtay waxaan ahay madaxweynihii qaranka waa inaan iyagu u shaqeeyo marka waa inaan ka shaqeeyo waxa dadka u wanaagsan waa inaan ammaanadooda ilaaliyo waa sidii aan maxaan ku idhaahdaa barnaamijkeennu ahaa markii doorashadan ku jirnay ammaanada dadka soomaaliyad noo dhiibteen inaan u ilaalinno cadaaladana u ilaalino cadaaladana u sugno ummadda soomaaliyeedna aan ku baraarujinno inay yihiin dad wanaagsan inaan ku baraarujinno inay qabkoodii soo celiyaan inaan ku baraarujino inay walaalo yihiin ee midnimada ku xoog badan yihiin